meel waxba ugama soo horjeesa aniga haddii walaaq bayna soo dhicin wax walaaq ma arkin iyaguna oraal uguma dhihin xilka wareeji beelna beel xilkuma wareejiso marka kaasin calinur ayaa shalay xogeeyaana wakiil ka ah xala qadka ku arkaa soole xogeeyaa waa xanuunsayaana wakiil ka ah isaga iyo xildhibaan gudbaanleeda ay isku beliyiin marka biilbiil kama qaada xil haddii hirshabeelle madaxweynaha amba madaxweyne ku-xigeenka amba gubernasada gobolka amba wasiirka arrimaha gudaha ay yidhaaheen xogee xilka waa lagaa qaaday anuu diyaara ma ah gibir xataa xilkaa ku wareejiyaan cirkay ku wareejiyaan ku wareejiyaan wax colaysuna ma jiraan wallahi anigu ma jiri karo waxaan arkan maan aniga walaaqa ima iman madaxda iga sarreysa aniga i magacoodana wax oo oraal qoraal ah kama haayo gudoomiyaha degmadana waxaan ku magacaabannaha madaxdaana naga sarreysa la magacooda isku waraaqan ku magacaabannahay marka inuu aniga xilka iga qaadi karo marba u qaba anu laakiin maxaa murankan keenay maada wax murana ma ogi aniga wax murana ma ogi oo hadda wax oo mura amba caqabada amba wax saasa ma ogi aniga facebooka idaacadan xala waxaan ka arkay xogeeyaha degmada iyo hirshabeelle iyo beesha daa-udba ana wakiil ka ah oo isoo wakiisheen xilkan meesha saatan wareejiyey anuu degmada barcadaan jooga mana xanuunsani safarna ma jiro yani mucaaradna kuma hirshabeello haddii xilka iga qaatana waa dawladayda waa taageertana haddii aan xilkaana waa taageertana dad imitlaana ku jira mafahamta haddii ninka soo qaado kulligood madaxda ugu ku xigta waane waa madax aniga imitisha